si loo ogaado caafimaadka ardayda wax ka barata iskuulada beledweyne ayaa ditoor daax aadan cusmaan oo kamid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada ku dhaca indhaha iyo dabeyntooda bilaabay in si lacag la-aan ah baaritaano ugu sameeya ardayda beledweyne dhakhtarka ayaa goobaha waxbarasho ee beledweyne u diyaariyey qorshe baaritaano lacag la-aan ah loogu sameynaya ardayda si loola socdo xaalada indhahooda ditoor cabdifataax oo la hadlay warbaahinta ayaa macalimiinta goobaha waxbarashada ugu baaqay inay la socdaan hab araga ardayda ay wax barayaan si looga hortago cudurada qarsoon ee saameynta u geysan kara indhahooda waxaa jira iskuullo ee magaalada ku yaalo macalimiintu kuma baraarugsano inay ardayda ee jag ab ku sameeyaan controlan araggooda example cunuga haddii uu safka hore soo fariisto uu ka uunan fariisanaynin gadaal dambeeto mar walba isku dayo inuu safka hore fariisto waa in la weydiiyaa sababtuu safka hore ku fariisanaya macalinka waa inuu control leeyahy uu dhihi karaa ardaygan inuu isweydiiya ardaygan sababta usoo fariistay maxay tahay safka horeeto haddii uu yidhaahdo macalinka ma arkaayo haddii aan fariisto safafka dambeeto sabuuradda waa inuu dhakhtar la xiriirsiiya marka hore ehelka wacaya ama aabihii ama hooyadii wixii jooga ama qofkii mas-uulka ka wacaya markuu waca kadibna waxaa loo loo salogaraynaya dhakhtarkii jag-ab u sameey lahaa waa in loo geeyaa ischool screenina jira mararka qaar la sameeyo oo hadda ka horba aan sameynay haddana waxaan codsanaynaa iskuullada inay naga soo codsadaan inaan school screen u sameyno si furiya wax shardigana kuma xirno faa'iidada ku jirta waxay tahay ardayda inayna ka caajisin marka ugu horreyso horta araggooda inuu fiicnaado ardayga wax u dhigayo macalinka faa'iiday u tahay laba ardaygana faa'iida waxa u noqonayso inuusan waxbarashadii ka harin oo arag fiican asagoo hayayo oo joogo iskuulkiisa laba waalidka waxay ogaanayaan in cunugan araggiisa yar yahay horena waxaa loo sii ogaanayo erla in diagnos laga gaaro cunuga okyaal la siiyo haddii laakiin haddii la sii waayo mxuu okyaal uu qaado waa waxaa dhici karto wax la dhaha ilazy isshu ku dhacdo oo ishu arag fiican ay keeni wayso mustaqbalka cunugana araggiisa intaas ku gaabnaado marka si taas looga badbaado waa in la helaa marka ugu horreyso inuu qaato okiyaal araggiisana developmenta ku sameynayo arag fiicanna uu ku helayo waxbarashadiisana uu caajiska gelin marka bukaa qofka ardagana faa'iida ugu jirto dadkii ehelkahana faa'iida ugu jirto waxay ogaadeen eerlige inaan hadhow timi la maanejgaree waayo inay hadda sii ogaadaan macalinkii iskuulkiina faa'iida ugu jirto ardaydii leesinimo intay uga tegi lahaayeen inay wax u jeedin waxaa fiican inay ardaydii sii joogaan wax bartaan baaritaanada lacag la-aanta ah ee loo sameynaya ardayda ayaa ah mid looga hortagayo cudurada qarsoon ee ku dhaca indhaha kuwaas oo aysan ku buraarugsaneyn bulshada intooda badan